waxaa sanadahan dambe gaabis ku yimid tacabka beeraha kadib markii ay soomaaliya yimaadeen hay-ado samafal ah oo bixiya gargaar taasi oo keentay inay isdhigtaan beeraleyda ayna ka gaabiyaan tacabkii beeraha iyo horumarinta waxsoo saarka dalka gobolkan shabeellaha dhexe waxa uu caan ku yahay wax soo saarka beeraha waana ilaha ugu horeeya ee ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool gobolkan hase ahaatee waxaa muuqata in ay ka gaabiyeen wax soo saarkii lagu yiqiinay oo waxa ay ka doorbideen in ay ku tiirsanaadaan hay-adaha deeqda bixiya qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku nool jowhar ayaa ugu baaqay beeraleyda inay ka fogaadaan ku tiirsanaanta hay-adaha oo ay dib u soo celiyaan tacabka iyo wax soo saarka beeraha beeraaleyda waxaan leeyahay waxaan boqolkiiba boqol fariintaan ii jeedinaa waxaad tihiin shacabo ininka ayaa beeraha ku nool hasugina hay-ado waxay keeneen maamul waxay keeneen hasugina biliis biliis waxaa samaysaan waxyaalo fara badan waa sameyseen noloshiina horumar waxa qaar waa ka gaarsiisiin marar qaarna waa nila oynaa marmar qaarna waa nigu farxana waxyaalaha qaar aa sameynsiin ha isku daynina dad kale waxaynii keenaan baakanigu diraa waxay tahay meelaha culeyska aad ka dareemaysaan inaa iskaashataan xoog iyo maal isku kaasataan oo buurka iska saartaan siday caruurtiin iyo deegaankiin iyo dalkiin ugu noolaataan waxaa xooggiina kusoo jarateen ma suga kartiin markii dhibaatadii niigu dhacdo dad oo adayga oo meeshaas oo oo dhibaatadaasi niigu taageero amba wax niigu siiyo amba nig gargaar degdeg nii sameeyo taas waxay waxay u dhigan tahay inaa mar walba awaarihii ay sii kordhaayaan amba eebayaraahin marka beeraaleyda waxaan leeyahay mar walba isku tashta waa og tihiin dad hal mar sameey ma tihiin dad laba mar sameey ma tihiin beeraha abuuristeeda dad fatahaadyada dhowr bar ku imaada ma tihiin dadka roobka dhowr jar ku imaada ma tihiin waxaa tihiin dad kumanaan sano kasoo shaqeeyey sida roobka umaanay kala og sida fatahaadyada umaanay kala og sida oo micnaha oo oo beeraha ay ukala go-aayaan kala og ayaa tihiin baaqa ugu weyn waxa niga daraa waxay tahay inaa isku tashataan boqolkiiba boqol isku tashta waxaa waxaa la dhahay haddaa isku tashataan wax kale hadini imaada xataa khasaaraniima keenayin laakiin haddaa istash oo isku tashanin oo hay-ado iyo maamul aad sugtaan khasaare in aniga imaato waa laga yaaba marka khasaaradaha nigu oo nigu soo laalaabanaayo boqolkiiba boqol waxaa keenayo dhigashada ininka isdhigdhigateen iyo isku tasho la-aanta ayaa nii keenayso waxaan maaragta ujeedinaa awalan inay dhulbeereedkooda ay ku alabaryaan mar kale maamulka xigta waxaan maaragta ka codsanaynaa haddii aan nahay inay mashaariicdaas wax nagala qabtaan hadduu eeba idmo geedahaas ku jira si looga saari lahay si geedahaas laga saarin xooga aan wadno hadda wax ku qabanayno hal bacad lagula sugaa maxaa laga cabaa caanamaa laga cabaa waa maya dadaalka marka meeshaas oo noo maraa maamulkeedana intaasaan ka codsanaynaa oo sharaftale hadduu ilaaha yidhaahdo si kastaba ha ahaatee haddii ay sii socoto ku tiirsanaanta hay-adaha samafalka waxaa meesha ka baxaysa il dhaqaale oo muhiim u ah dalkeenna